bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay shirka ka socda maraykanka ah ee u gaarka ah haweenka kaas oo dowladda federaalka ay uga qayb galeen rag waxaa shirkani ku matalayay dowladda federaalka uga qayb galay wasiirka haweenka ah ee dowladda federaalka ah bashiir goobe iyo xildhibaano horey xilal uga soo qabtay dowladda federaalka ah iyo wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka ah cabdulaahi goodax barre iyadoona shirkaana dowladaha kale ay ku matalayeen wasiiradooda haweenka ah oo dhammaana dumar ahaa halka dowladda federaalka shirkan ay uga qayb galeen islamarkaana ay u dirtay rag xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho oo aragtiyadooda ka dhiibanayay arrintan ayaa waxa ay sheegeen in wax aad loola yaabo ay tahay tillaabada ay qaaday dowladda federaalka iyagoona ku sifeeyey tillaabada mas-uuliyiintan ka tirsan dowladda federaalka ay shirkaas uga qayb galeen mid tilmaamayso sida ay shakhsiyadooda u liidato in jenaraal ciidane in oo wasiirka haweenka laga dhigo kolli caqliga keena caqli shaqeyhayo waaye marka wasiirka hor waxbarashada arrimaha haween maxaa ka gala asaga mucjiso kale waa waxaa arrintaas dhihi lahay horta hore wasiirka hore waxbarashada khaasatan haddaan dhallinyarta waktigiisa oo wasiirku ayaa kusoo gaara ka mid ahay aniga khaasatan waa ku kacsanahay taas waxaa keenaysa doon oo oridaa ani ku jira ma fahatis maanta inuu booska haweenka aado waa arrin aad u qaab daran anaa ka koob eh dadka nacab aan laga jaraan leenahay dad badanoo ani camal oo dhallinyarta soomaali ka mid eh oo waktigiisana kusoo gaari inay arrintaas cambaaraynayaanna waa dareemaa waxaan u arkaa aniga inuu nin ragoo xinyalaan lahayn oo ahayn
dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha uu ka dhisay dalka ayaa waxa ay dadaallo dheeri ah ku bixiyaan sidii ay ku raaligelin lahaayeen dowladaha shisheeye ee bixiya taageeradooda arrintaas oo keenta inay ansixiyaan ama ay qaataan dhaqanno xitaa ay ka xishoodaan dowladaha kale ee shisheeyaha